maanta waxaan u dabaaldegahayna oo ka qayb galnay kalena qaybgaabnay hay-adaha kale oo dowliga ahayn iyo kuwa dowladabo inaan loo dabaaldego maalinka xuquuqda biniaadamka maalinta xuquuqda biniaadamka gaaraysaa waxaa soo bixaysaa arrimo badan oo xuquuq darro ah oo mar walba nagu dhex jiro dadkiina maanta meeba soo bixin badanaa waxaana ka rajaynayaa dadka mar walba arrimaha noocan ay jiraan inay sayd usoo baxaan because waa meesha ay wax ku sheegan lahaayeen maanta waxaa geest of one aan u ahaa nala jooge oo ugu yeernay oo kas ugu yeernay ninka koodka u weyn magistrateska gaaris oo uu rabo asaga naftirkiisa inuu ka wacyigelintaas iyo communitiga waxay sheeganayaan mujtamac waxay sheeganayaan uu fahmo because asaga wuxuu noo sheegay challenge ka haasta badanaa inay tahay caseska badan oo la geeyo inay wixii oo kor ugu sii qaadayo arrimaha f g m-ka iyo gender based violence wuxuu sii qaadaya waxawaay caseska badanaa lama soo report gareeyo kuwa lasoo report gareeyana waxaa dhex galayaan duqeey iyo maxaa ladhahay witnessa la waayni caseska hor uma soconaya soo gaarisa hor buu u socdaa kor buu usii kacaya waxaa loo yeelaa waxaa ugu wacan tilaawada la qaadaya ayaa tilaawo ku filan ahayn mujtamaci oo maxaa ladhahay aan si fiican u fahansaneen xaqoodii duqey dhexgalayaan oo maslaxa dhexgelinayaan ani waxaan ka codsan lahaa maslaxa waa wax shay fiican oo soomaalida weligeeda kusoo dhaqan jirta ilaa ay wawadeen waa arrimo noo xaliyaan dhibka aan ahaasto dhan waa laga noo xaliyaan ilaase waxaa jirtaa meelo oo maharagtay aan ku habbooneyn in loo wac gabar yar oo la kufsado haddii la dhaho duqeyb waa u fadhiisanayaan anaga waxaa aaminsanahay haddaanan dadka xuquuqda bini'aadamka u doodo iyo haweenka inay gabadhaada la dilminaayo oo xaqeeda la helayn duqeyb waa xag iska fadhiisteen arrinta way go'aamiyeen waa la go'aamiyey laakiin arrinta meesha kuma sii joogsanayso waxay weydiisay inay arrinta maxay usii kordhismaysaa waxay usii kordhismaysaa waxaan kees ku aragnay wiilal ayagoo arrintaa galeen horaantii oo nala soo xaldhahay riboort garaynin ee lagu dhammeeyey maslaxa haddana keeska ku noqdeen soo taa waxay ku tusinaysaa inay usii banaynayso inay dadkii maxaldhaha ee si fiican ay usii sameeyaan because waxay ogaanayaan beri inay duqaygeli sheekadoodana ay dhammaanay laakiin haddii sidii sharciga because sharciga islaamkana laguma dhaqan hayo soomaalida waxaan ugu wacyigelinaya reer gaaris at least sharciga gaalada haddiina ku dhaqanaynin oo constitutionka waddanka noo dejiya lagu dhaqanaynin sida sharciga islaamka uu sheegaya ha lagu dhaqdo arrintan sifa ay nooga yaraato magacayga waa faadimo deeqo macalim ka soo jeeda hay-adda women education and health for development warhead organization warhead maxaan u taaganahay oon la oo maxaa la jiray oon u taaganahay oon la dagaaltamaynaa xuquuqda biniaadanka maalinta xuquuqda biniaadanka way maanta human rights day maxaan leenahay hayd ahaan maxaan leenahay oo inta iskugu imaanay maanta inaan ka hadalna gabdhaha guditaanka lagu sameynaa dadka la weynayo xaafadaha laga weynayo maamooyinka meelaha lagu dilayo kenyada hoos waa maqasheen dadka in la dilayo habeeni dharaar so maamooyinkaasaan la istaagaynaa naagaha la dilayo habeeni dharaar gabdhaha la gudayo haddana holiday waaye waxaan u sheegaynaa bulshada u sheegaynaa maxaa waaye inaa gabdhaha la gudin oo guditaankana laga ilaaliyo gabdhaha